عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الوضوء من النوم baaba xukmi lwuduu'i balwaysada xukumkeedii baabkii weeye min annowmi hurdo la ajrigeed ama dee hurdo lagaba weysaysto ruuxii oo seexday seexashadaas uu seexday uu kaba weysaysto waman lam yara wabaabu man lam yara waxaa kaluu u baabaysan yahay ciddii aan arageen u arag min annacsati dhuladii wanacsatayn ujeedada waa laba dee goor oo uu rakooco oo kale ama waxa weeyaan uu yar luloodo aw ilkhafqati khafqadu khafqadu waa markaa ruuxu markuu loonayo madaxa dhaqaajiyo ama garhkiisu halkan markaa uu kuba dhaca laabtiisa iyo lulo daraaddeed wuduu'an weyse aan uba arag bal horta si guud weysada xukunkeedii buu baabkeedii u yahay laga weysaysanaya hurdo taasi waa mid waxaa kaloo u baabaysan yahay ciddii ahlucilmiga ka mid ahayd ee ku tagtay ruuxu haddii arrintu aanay seexasho xaddeed la gaadhin ee lulo uu lulooday un ay tahay ama khafqo lulo daraaddeed madaxiisii la dhaqaaqay ay tahay inaanay taasi weysadii jabinayn kol hadduu weyse qabay lagana weysaysanayn bal wixii musanadkooda ama daliilkooda ahaa qolooyinkaas taas buu baabkeedii yahay wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna cabdullaahi bni yuusufa qaala akhbarana maliku can hishaami can abihi can caaishata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaala rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi idaa nacasa hadduu luloodo axadukum axadkiin walxaal huwa yusalii uu tukanayo salaad falyarqud salaada intuu iska dhammeeyo oo uu ka baxo ee dee tasliim buu kaga baxayaaye ha seexdo yaanu sii wadan salaadii dee tukashadeedii xataa yadhaba ilaa uu ka tegayo canhu xaggiisa annowmu hurdadan ama nucaaskan fa ina axadakum ruuxa idinka idinka midi idaa sallaa hadduu tukado walxaal huwa naacisun uu lulaysan yahay isagoo lulonaya uu tukado laa yadri ma oga waxa uu odhanayo wuxuu ku hadlayo ma garanayo lacalahu waxaabuu mudan yahoo lagaba yaabaa yastakfiru inuu ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiiso macnaa doono inuu istikfaar laba yimaado oo fa yasuba uu habaaro macnaa yadcu wey nafsahu naftiisa waxaaba dhici karta dee wuxuu leeyay isma oga waa kan luloonaya inuu isdhaaha ducayso salaadiisa dhexdeedba ku ducayso naftiisiiba uu habaaro taas baaba dhici karta ee ruuxu kol hadduu luloodo salaadiisii waxba yaanu sii wadan ha ka baxa salaadii dabadeedna ha iska seexday ilaa inta hurdadani kaba tegayso bal xadiid kolley xadiidkanun duruqdiisii ah ama xadiidka loo aray adigu kan la mid ah na sheekhu raximah llahu tacaala waa inoo keeni doonaa in kale oo ama waxyaalo kaleoo ku tacalluqsan hurdadii naaqadnimadeediiyo taasna iyada halkan soomuu dhigan xagga tarjamadana alwuduuc min annowm mudde waabakan waa xukumkeedii ma laga weysaysanayaa mise lagama weysaysanayo waman lam yara min annacsati wa nacsatayna walkhafqati wuduu'ana kolley nucaaska iyo weys iyo hurdada way kala farqiyaanoo nucaasna waxaan lulada uba naqaano ama mabaadi annahuma kaba cabireen ee noomkuna waa seexashadii oo kale walow cibaaradan daahirkiisu ama daahirkeedu ay tahayba si wax nucaaskiina hurdo laguma magacaabayo hurdaha ka mid aadee laakiin dee kol hadduu kooban yaho waxaa fududba uu yahay inaanay weysadii aanu jebinahayn bal taas ciddii iyo mustanadkeedii laakiin kolley way kala farqiyaan sidooda mashhuurka halkana shaarixu wuxuu sooba qaadayaa oo waxay kuba kala farqiyaanoo ruuxa haddii xawaastiisii eeg hadalkii waa fahmaya mee wuu maqlaya laakiin wuxuu leeyayo la leeyay ma fahmayo oo taasoo kale waa dee ruux naacisa macnaha ruuxii gees waa ka soo jeeda waxaan laleeyahy waa fahmaya laakiin luladan baaba fahamkii ka kaxaysay uu lulaysan yahay markaa waxaa le u hurdaa lama odhanayo dee waa naacis ama waa lulaa la odhan hadduu intaa kaba ziyaadana dee waa oo intaa ay kaba badnaato xataa hadalkiina ma maqlayaba markaa waa ruux hurdoonaayn baa la odhanaya baltay ku kala farqiyaan kolley dee innaga agteennana wax iska macruufa oo dee wax iskaba mashhuura qolooyinkiina fatxulbaari haystana aniga lafdi ii yaalla ma garan karo dee waa dabco hore wa ana man qarat xawaasuhu bixayu yasmacu lafdi qarad baa ii taalo oo kolley ruuxa xawaastiisu ay xasishay waa cibaarada taal in cayni oo kale cumdatulqaariga isagoo xaafid ibnu xajar ka soo naqlinaya hadalka ictiraad ahaan buu usoo naqlinayay mana magacaabo xaafid marna wa qaala bacduhum buu yidhaah oo markuu doonaya meel inuu ku bushiyo taasbuu isagoo kolkol hadalkiisa in badanoo ka mida naqliyo onu markaa uba tiirinoo siisa u qaatay laakiin marka ictiraad jiro ayuu ka cabiraa wa qaala bacduhum dee isagoo kolley radin iyo ictiraad ay tahay ayaa laakiin isagu ka soo naqlinaya halkan waxa taale fatarat kolley waana sida daahirkao dee kitaabkan buu kaba naqlinaya qarat may ole fatarat macnaa xawaastiisii baaba dee kuba imanayaa futuur hadday tahay samcigii maqalkiiiyo waxyaalaha waatan futuurkaasoo markan ruuxu loonii waa cajsigan iyo waxaan kuba yimaada hadalkiina waa maqlaya laakiin ma fahmaya markaa taas arrinkaasi weli hurda maaha waa nucaas taasna wayse ma burinayso dee kitaabkii aanu inooba soo dhigan laakiin axaadiidka loo barhkood saxiixa muslim kuba sugan yihiin in saxaabadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyagoo salaadii tukanaya ay bal waxa weeyaan dee taas takhfiqu ru'uusuhum way rakoocayeen oo madaxoodaasbaa kolba iilanayay oo haddana way iska tukanayeenba taas iyo bal axaadiid kaleo iyada inooguba timi baa jirta xagga marka la eego hurdadoo kalena xadiid isna saxiixoo safaan ibnu casaal xadiidkiis khufka iyabuu ku tacalluqsanaa ayaa wuxuu ahaa khufka ayn dee iyada kamaanaan bixinahayn min bowlin aw qaa'idin aw nawmin kaadida iyo saxarada iyo ujeeddadu hadduu ruuxu qof dahaaro ku gashado saynu soo maray oo isagoo muddadii aanay kaba dhammaan uu kaajo ama dee qaa'idba kaba yimaado ama uu seexdo iyada waa la maseexanayo lagama bixinayni laakiin janaaba hadday timaadaanu kaba bixinayni xadiidkuna markaa maxaa meeshii jira inuu hurdadii iyo bowlkii iyo qaa'idkii baa la simay oo si waxay axdaad yihiin oo kale oo bowlkii iyo qaa'idka waa inay isla xukmiyiin oo kuwa iyada markay naguba yimaadaan inkastoonu weysaysanon dib uga weysaysanayno qofka masixiisaan ku kaaftoomayna kamaanaan bixinayno markaa iyagii baa lala simay bowlkii oo taasna daahirkeedu uu yahay inuu nawmkani ama hurdada nafteedu wax weyse burinaysa ay tahay sidaa bowlkiiiyo uga buriyo waana sida ee ay dad culimada barhkood ay kuba tegeen kolley aqwaasha meeshuna aad bay uba badantao malaa toban qowlinka badan bay gaadhsiiyaan khilaafkuna waa xoog buu leeyahayba oo kuwa iyagu yidhaaho waa naaqadba saasoo kale xadiidkaa daahirkiisa xujaysanaya kuwa saxaabada weliba qaarkood oo iyagu aan kuba tegin hurdadu inay naaqad tahay iyo bal waxa weeyaan qolooyin kaleo xaalooyinka uu ruuxu kuba seexdo kala farqiya hadduu fadhi isagoo dee fadhiyo baridiisuna ay dhulka hayso uu seexdo oo kale weysadiisa ma jebinayso laakiin waxa weeye haddii uu si kaleba uba seexdo way jebinaysa waa qowlka madhabka marka jadiid khaasatan ama mashhuurka madhabka shaafici maye ruuxii jiibsado unbay weysadiisu jabaysaaye hadduu dee si kale uun ay dee uuba seexdo oon jiifka ahayn ama taas ma jebinayso weysadiisu oo weysadiisu ma jabayso kuwa iyagu xaalooyinkan salaada sida rukuucda iyo sujuudda iyo haddii uu kuba gamo ama taagni oo kale kasoo reebay laakiin axwaasha kale ayay wejada aduu bal kalaamkoodu waa dheeryahay kolleyna bal marka la eego iyadoo naska aan sheegay ama xadiidkaasi jiro xadiid kaleoo ka aan tilmaamayo saxiixa muslim iyo kuba suganoo inay waxa weeyaan saxaabadu dee aanay khafqadaa iyo nucaaskaa kaba weysaysan jirin lafti kaloo isna saxiixaba dhacay oo asxaabtii rasuulka ilaahay iyagoo rasuulka ilaahay salaaddii sugaya isaga waa habeenkii unoo kale inay seexanayeen oo barato haddana ay tukanayeen oonay weysaysan jireen marka waxay kuwa fasileen barhkood inay fadhi sida lafti kaleba lagama fahmayo kuwana daahirka ayay qaateen bal markaa umuuraa jireen kolley waxa weeyaanuun markaas haddii iyada wuxuu nucaas iyo mabaadidii iyo waxyaalaha uu yahay weysadu mee hurdadu waa madinatul waxa weeye madina ayay xadath u tahay iyadu xadath nafteeda maaha laakiin madinay u tahay waxaa ruuxu hadduu seexdo isma oga wax ka soo baxaya waxaa la arkaa in neefe ay kaba timaado mana oga marka xadath bay madino u tahayoo bal markaa deeto taas wixii dee sahlan ee fudud ee shucuurkiisu aanu kuba teginna ma burinayaan haddii ruuxa shucuurkiisuna taga waa burinaysaa dee bal taasi waa tan daahirka ah laakiin dee marka la eega ilaa sideed qowl ama sagaal qowl in kaba badan oo barhkood dee kuwa iyagu laba daraf ay kala joogaan waa xadath iyo xadath maaha oo kale waa burinaya ma burinayo iyo kuwa tafsiil kale ayaa meeshii kuba sugan intana sheekhu raximahullahu tacaala halkan kitaabkiisa dee shardigiisii intaasi may gaadhsiisnayd oo adugu muu soo dhigan ee wuxuu inoo soo qaaday xadiidkan oo ah rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ruuxa inuu amray hadduu dhuloodo inaanu salaadiisii sii wadan dee ciladuna waaba tan oo kale halkan naqdi sariix ku ah waa burinaya iyo ma burinaya ma jirtee laakiin arrinka aada isagoo ruuxu luloonaya haddii uu salaadii salaadii yaanu sii wadan tan ayaa adee ciladan ah waxaa la arkaa inaa ilaahay dembi dhaaf weydiisa isidhaasaasoo uu ishabaaro ayaa waxay tahay ciladan loogu diidaya inuu istima sii wada inay tahay waxaan kaba dhalanayo ah ruuxu wuxuu ku hadlaya ma garanaya in waaba intaasuu ishabaaro laakiin xaggii kale naqdigii iyo waxyaalahaas iyada tan wax lagaba qaadanayo jaanibkaas maaha oo xadiidka dee ciladiisiibaa taas ah daahirkiisuna wuxuu noqonayaa u ciladan haddii looguba diiday dhulada uu salaadii kuba tukanaya inaanay dee salaadiisii horta weysadiisii burinayn xadiidkii aynu dhowrka goor soo maray meelo badanna inoo dambeeye ibnu cabaase uu rasuulka ilaahay dee gurigiisii uu habeen uba hoydii uu rasuulka ilaahay laba tukaday duruqdiisa qaarkoodna waxaa ku timi isagoo taagan inuu luloonayo markuu luloodo rasuulka ilaahay intuu dhegtiisa qabta saa dhegta u yarmaroojinaya salaaddii kamuu fadhiisin waa kan oo dee isaguna wuxuu u jeeday inuu rasuulka ilaahay ku daydo uu ogaado waxa uu samaynayo tan muu seexine tanuu ahayd oo isagoo salaadda dhexdeedii kuba jira balkaasna wuxuu inoo tilmaamaya waxyaalaha caynkaas dee ciladan kale mooyaane inaanay naaqad ahayn kole xadiid kalena waa kan noo soo socda xdثna أbو mcmr qال xdثna cبdالwاrث qال xdثna أyوب عن أbي qلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل إdaa نacasa hadduu lulooda أxadكم أxadkiin في الصaلاaةi salaada dhexdeeda falyanam ha seexdo salaadiisa hadduu dee waxa weeye intuu ka baxo ha seexdo kolayna laftiibaabayn mala ismaaciil iyo halkan imaam maxamed ibnu nasir iyo falyansarifo insiraafku halkaa ha ku gooyo uu burinaya maaha dee salaaddii ha ka baxo iska dhammeeyo dabadeedna markaa ha iska seexdo waxba yaanu salaad sii wadan xataa yaclama ilaa uu ka ogaanayo maa yaqara-u wuxuu aqriayo marka halkii ahaa mustanadkiisii nacse iyona ama khafqada inaan ciddii aan u arag inay weyse burinayso kolley xadiidkanba daahirkiisa ayaa ciladan kale uun mooye maaha xagga weyse burin iyo in laga baqanayo weysadu inay ka burto waxaan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh shakhsigaa uu ugu yidhi salaadiisii ha ka baxo oo bal matalan ha iska seexdo ee waa arrinkan ah waxaa ka dhalan karo ah wuxuu leeyahay ma ogee waaba intaasoo ishabaaro oo kale taasna ay tahay waa dee amar muxtamile de bale wixii ixtiyaadkayd sidii ixtiyaadkayd in lalaba yimaado gees kalena burin layskuba burinayo khushuucdii iyo xuduur alqalbi salaada dhexdeedii waxyaalaha bal matalan kolley markaa qalbigiisa sarfinaya ka jeedinaya waxaanuu leeyahay inuu ogaadana bal inuu iskaba dhowro oo iskaba ilaaliyo bal taas baa kolley axaadiidta iyada inooguba sugan xagga laakiin weysada burintaiyo ma burinayso kolley axaadiidaanu inoo soo dhigay bay taas sida xadiidkaa safaan ibnu casal xadiiin isaguu ahaa cali bnu abi daalib xadiidkiisii alcaynaani wikausah oo labada indhood waxay xadhig u yihin waa soo jeedku dabaday xadhig u yihin waa xadiidkaan leenahay madinatulxadat weeye ixtimaalkaasaa jira ee ruuxii seexda me seexda haweysayso oo kale bal axaadiid baad jirta kolley culimmaduna dee tafsiilkeeda iyo idlaaqeeda aan leenahay madahabo kala duwan oo badan baaba jiro sharaxana uu qayb ama gudo ahaan ku soo aroorinayo baabulwuduui waysada baabkeedii weeye min hayri xadain xadaa la-aan bal bixukmi lwuduui waysada xukumkeedii min hayri xadain isagoon wax weysay aanay kaba jabin oo weyse qabay weysadii uu dib u cusboonaysiiyo oo uu jadiidiyo war taas baa wixii kuba yimi baabkii wey xadaثna mxamed bn yuسufa qaala xadaثna sufyaan can cmr bni caamiri qaala samictu anasa xa qaala wxadaثna musadadu qaala xadaثna yaxya can sufyaana qaala xadaثanii cmr bnu caamiri can anasi qaala kana الnabiyu slى اllahu عalيه waslm yatawaضaأu cinda kuli salaati bal waa xadiid keliya unoo laba sanad leh markuu saxaabigii soo gaadhay halkumatigii kaba sheegi laabuu xadii taxwiilkayd laba yimi sanad labaad buu ku laabmay oo uu xadiidku leeyahay un haddaan labada sanad isu egnana waxaa ka tiro yar sanadka hore kan baa ka tiro badan dambe oo kaa hore bukhaari iyo saxaabiga waxaa udhexeeya saddex kan dambe laakiin waxaa udhexeeya afar baa udhexaynaya bukhaari iyo saxaabigii kanaa naasilah laakiin miise aan ka hore lahayn buu leeyahayoo halkaa hore maxaa ku sugnaa xadaanaa sufyaanu can camrin can baa taalay imika ka dambena xadaanii sufyaan muxuu leeyahay xadaanii camr bnu caamir oo taxdiidkaas ayaa kuba sugan sufyaankuna waa sufyaan thawri labada meeloodba horean usoo sheegnay moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi isaga inuu idlaaqo soo xaafidba meelo hore kusoo sheegay camr bnu caamirkana waa nin taabici oo ansaaroo taabiciintii raggii ugu yaryarayd ka mid oo markii dambena kuufa degoo reer kuufa ah waxaana sheekhu raximahullahu tacaala halkan inoogu faa'iideynayaa inuu bal maalan bukhaari saddex xadiiun uu ku leeyo oo dhammaanba anasuu kaba wariyo kanbaa u horeeya labaa dambeeya intabana anasunbuu kaba wariyaaye riwaayo kale oo cid kale kaba warinayo iyo axaadiid ma kuma sugna kitaabkeennan bal maalan nin kale oo reer bajiilo anah oo magacan ay wadaagsadeenna waa ishaaraya laakiin ninkaasi riwaayo kutubta lixdaa kuma laha adugu oo tamyiisunbay ulaba yimaadaan waxaa kaloo halkan inoogu faa'iideynaya cumar ibnu caamir nin la idhaaho saxiixa muslim ku sugan inuu jiro oo kan ka duwan oo kani waa camr ibnu caamir kaasna waa cumar ibnu caamir bal waxaan leenahay ninkan waa nin ansaar oo reer kuufa oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ah kitaabkeennana sidaa sheekhu inoo faa'iideeyey saddex xadiisun kuleh saddexda xadiidna anasun uu kaba warinayo wuxuu uhi markaa anas kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu a yatawada'u mid weysaystaa cinda kulli salaatin salaad kastaba agteeda macnaa markastuu salaad u kacayo bal salaadihii faradkaa dhe u weysaysan jiray ama markaa haweyse qaba ama yaanu weyse qabin qultu waxaan idhi camr bnu caamir baa odhanaya kayfa seebaa kuntum ahaydeen tasnacuuna kuwa sameeyo idinku haddaad saxaabada tihiin maxaa yeeli jirteen qaala wuxuu yidhi markaa anas yujzi-u waa gudayaayo axadana axadkayo waxaa kaba gudaya alwuduu weysaysi maalaweysaysii weysadiisii hore un weeye maa lam yuxdid haddaanu xadain oo haddaanay kaba jabin taa horuu iskaga kaaftoomayay oo ku fillaanaysay markaa salaad wax ka badan buu weysadaa keliya iskaga tukanayay laakiin rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh salaad kastaba weysada waa u weysaysan jiray bal markaa waxa weeye kollayna waxaan filaya weysada bilowyadeedii wax kuba tacalluqsan arrinkan waynu soo maray rasuulka ilaahay ficilkiisii badnaa ee qaalibka ahaa kan weeye inuu salaad kastaba u weysaysto laakiin dee xadiidkanun maahe kuwo kalena waatan soo aragnay mid uu inoo soo celin doono maalintii khaybarba isagoo casarkii intuu weyse kuba tukaday wax cunay weliba sawiiq cunay haddana maqribkii inuu weyse dee aanuu dib u weysaysana luqluqday uun kaas xadiid kaleoo saxiixa muslim ku sugan oo buraydo xadiidkii ahaayo shan salaadood baa rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh uu ku wada tukaday weyse keliya maalintii fadxumako cumar ku yidhi waxaanad samayn jirtinba aanad samayn jirin baad samayso wili cabdan facaltuhu yaa cumar bal kuwaasna way jiraan iyo kuwo kaleba way jiraanoo wixii badnaa waa tan ee maaha inuu hadiyo goortan laba iman jiray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh salaad wax ka badanna waa ku tukaday bal waxa weeye taas ilaahay qowlkiisu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaatna horaan ugaba soo hadalnay waxay in badan oo mufasiriinta ka mid idhaa idaa qumtum ila salaati muxdisiina wey waa salaada markaa u kacdaan idinkoon weyse qabin oo waajibku muxuu noqonayaa weysada ay ku waajibaysaa waa markaan la weyse qabine ruuxu hadduu weyse qabay oo salaadiina ay gaadho lafdiga aayaduna waaba kan waa iskaga tukan karaa dee ficilkii rasuulka ilaahay iyo wixii uu laba yimi ayaa inoo caddeeyay taas oo ah markan weysadu waajib ruuxa kuba noqonaysaa waa markaa uu salaadii u kacayo isagoon weyse qabin hadduu weyse qabay weysadiisii hore ayuu iskaba tukan karaa baltaabo kolley xadiidkana waa kaa iyada inooguma sugan laakiin waxaan leenahay waa filqaalib bay tani ahayde marar kala duwan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waaba lagu arkay taas marka hadduu ruuxu dee tan qaato ibnu cumar baa san aad bay isugu adkan jiroo laba iman jiro dee isagoo itibaaciisu badnaaye sanad kastaba u weysaysto fadli iyo wanaag bay leedahay wax laazima maaha laazim ma aha xadiid baana abu daawuud iyo ay wariyeen sanadkiisana dacfigu ku sugnaa oo ruuxa weysaysta man tawadaca calaa duhrin kutiba lahu cashru xasanaat isagoo weyse qabay ruuxa dib u weysaysta toban xasanaa loo qoraya kolley sanadkiisa dacfi baa kuba sugan ee dee taasna waa baab fadli buu noqonayaa tajdiidka weysada oo la cusboonaysiiyo bal markaa baab fadli weeye ajrina way leedahay lafti kaleo alwuduuc cala alwuduuc nuurun calaa nuur iyada waxaan filaya inaan laftikaasi sugan ama asal la ahayn laakiin laftigan kale abu daawuud baa inoo soo arooray eh bal waxaan leenahay fadli iyo sawaabbay leedahay tajdiidkuya wax laazima maaha rasuulka ilaahina salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ficilkiisani kii qaalibkaa buu ahaaye isagoo dadka u caddaynaya inay taasi bannaanta oonay laazim ahayn mararka kala duwan akar min salaat weyse uu ku tukaday xadaanaa khaalid bnu makhladin qaala xadaanaa sulaymaanu qaala xadaanii yaxya bnu saciidin qaala ahbaranii bushayr bnu yasaarin qaala ahbaranii suwayd bnu nucmaani qaala waa xadiid aynu dhowaanba macasharkii kan ka horreeyey kuba soo maray waana dee markaa waan kolley macaani markii hore wuxuu luqluqashada bal la luqluqanayo markaa wax la cuno oo khaasatan sawiiq iyo waxyaalahaas buu u soo qaatay iminka halkanna waa weysada dee waxa weeyaan salaada wax ka badan weyse keliya in lagu tukada ayuu imika tanna u daliishanayaa waxaan filayaa laba gooro horena marka hore waynu soo maray suweyd ibnu nucmaan asu halkanba sheekhu leeyahay xadiidkan oo keliya ku leeyahay bukhaariye laakiin taasi kama dhigna dee waa meel keliya inta meeloodee uu soo celceliyo xataa meelo kalena ay dambeeyaan waa xadiid mukarara un markaa xadiid keliya unbuu noqonayaa ee saxaabigan suweyd ibnu nucmaan oo halkan uu yidhi baycaturudwaan buu joogay bal taqriibna uu yidhiba uxud iyo wixii ka dambeeyey waayo halkan buu qolooyinba kaba soo naqlanayaa ayaa wuxuu yidhaa markaas xadiidkan unbuu leeyay weliba taqriib baa wuxuu ku siyaadiyaa inoo faa'iideeyaa bushayr ibnu yasaarkan mooyaane cid kale oo wax ka warisayna maba jirto oo isaga bushayr mooye cid kale oo wax ka warisay saxaabigan ma jirto wuxuu yidhi haddaba saxaabigaasi qaala kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa caama khaybara xataa idaa kunaa bisahbaayi meesha sahaba la yidhao marka lagu sugna markanu kuba sugnayn waana kii aynu soo marnay adnaa khaybar sallaa lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam alcasr rasuulka ilaahi baa salaadii casrna tukiyey falamaa sallaa markuu salaadii ka baxuu dacaa dalbay biladcimati halkaa bilaswaad baynu soo marray waa taa dee waa cunto uun sahayna way ahayd falam yuuta lalama iman oo lama keenin ilaa bisawiiqi sawiiq mooyaane wax kaloo lasoo helayba oo dadkii markaa ciidanku ay la yimaadeen halkan ay keeneen may jirin fa akalnaa isagiibaa saynu soo marray la qooyey biyay ku qooyeen fa akalnaa wa sharibnaa waxbaanu cabnay waxna waxbaanu cunnay waananu cabnay uma qaama nabiyu sala allahu calayh wasalam ila almaqribi famadmada uu luqluqday uma sallaa lana almaqriba walam yatawada dee waana kaa waa arrin daahir rasuulka ilaahi casar iyo maqrib ayuu weyse keliya ku wada tukaday xadiidkana hore inuu soo marray dee macnihiisuna waa inoo cadiim baabun min alkabaa'iri anlaa yastatira min bowlih min alkabaa'iri dunuubta waaweyn waxaa kaba mid ah anlaa yastatira ruuxu inaanu iska asturin iska dhowrin iskaba ilaalin weeye min bowlihi kaadidiisii oo dee kaadidiisii intay kusoo dulduusho jidhkiisii iyo maradiisii ay gaadho taasi ou taa iskaba dhowri waayo iska ilaalin waaya waxay kaba mid tahay dunuubta waaweyn xadaanaa cuhmaanu qaala xadaanaa jariiru can mansuurin can mujaahidin can ibni cabaasin qaala waa rijaashii saxiixa raggan kitaabkana way ku soo noqnoqdaan cuhmaanna waa ibn ibnu abi shayba oo dee abubakrin walaalkii weeye jarina waa ina cabdilxamiid mansuurna waa ina muctamire wuxuu yidhi markaa ibnu cabaas baa mujaahid kaba warinayaayo oo dadkii dee in badan la joogay laasimay ku shuhroobay inuu isaga wax kaba wariyo weliba tafsiirkana aada ugaba qaatay oo dee waana aimadii tafsiirkane qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas bara nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu soo maray bixaaidin bustaani min xiidaani lmadiinati madiina basaatiinteedii kaba mid ah waana bustaanku markaa uu jidaariya waxaad ugu saa ku dayran leeyahay ow makata maka kaba mida shaki weeye maka halkan dee xadiidkana duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa hubadhkood kitaabka ay kuba dambeeyaan waxaa kuba sugnayd un min bacdi xiidaani lmadiinati iyadoon shaki jirin madiina un ay dee markaa basaatiintoodii ay tahay makana basaatiin siaasa mabay lahayne waa shaki adugu bal jariir xaggiisa riwaayada uu shakigu waa jariir eh laakiin qolooyin aan jariir ahayn oo xadiidka inoo oriyeyba shakigu agtooda kumay sugnayn ee arrintu madiinaa la joogay oo madiina ahayd fa samica wuxuu maqlay sawta insaanayni laba insaan sawdkood buu maqlay iyo dhawaaqood kuwaasoo yucadabaani la cadaabayo fii qubuurihim haddee waa mucjiso ilaah baa maqashiiyey dadkii kale la socdayba may maqlahayne laba insaan ama laba qof iyo laba shakhsi sawdkood iyo dhawaaqood buu maqlay qayladood oo la cadaabayo xabaalahoodii lagu cadaabayo taas buu maqlay kolley halkan oo kale waana shaarixuna uu ka hadlaya ibnu maalik isagoo ka soo naqlinaye marka sidan oo kale dee imaka musanna ama wax musanaa loo idaafeeyo wax qeyb isaga kaba midaba qeyb isaga kaba mida dee isaguna inta in dee la ifraadiyo sanoo kale sawta insaanayni laba idhaaho in la tasneeyo dee sawta insaanayni waa luqada iyadna way keenaysaa haba yaraato in la jamciyo bal taas intuba oo ka hore mudaafkaa laba jamciyo kole taasi way waxa weeye labadaba waa wax kuwa bannaan marka waxaa u badan iyadoo la jamciyo waxaa ku xiga ifraadka tasniya labadoodii waa la wada tasneeyaa hiqal ama culays baa kuba suganoo waa yaryahay qur-aankana faqad saqad quluubukuma oo dee laba ayay ahaayeen laba qalbi unbay lahaayeen laba dumarna waa la sheegaya jamcinta arrinkan baa keeno ah uu u fudud yahay oo uu kaba fudud yahay iyadoo tasniyadii oo culays kuba sugan laba tasniya oo israacda ifraadkuna jamaca waa wax soo raaca waata halkana inooguba sugan haddaba insaan ama laba insaan dhawaaqood buu maqlay yucadabaani fii qubuurihima lagu cadaabaya xabaalahooda faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi yucadabaani labadan qabri cidda ku jirta waa la cadaabaya wama yucadabaani lama cadaabayo fii kabiirin fiidu tacliiliya ama tii sababiyadin weeye waa bisababi kabiirin weeye dembi weyn sababtii laguma cadaabayo uma qaala wuxuu yidhi haddana oo uu raaciyey bala ay bala inahu lakabiirun weeye may ah waa wax weyn oo waxaan lagu cadaabayaa dembi weyn weeye bal dembi weyn laguma cadaabayo wixii lagu cadaabaya labadaba way noo soo socdaan haddana riwaayadan waxa weeyeen waa tanoo bala baladana macnaa bala inahu kabiirun oo riwaayo kitaabka kuba dambaysa waxay kuba sugan tahay wamaa yucadabaani fii kabiirin wa inahu lakabiirun bal taasoo kale ayaa kuba sugan inta badan riwaayadiisa acmash baa inoo dambeeya dariiqiisoo laftisaas aanu kuba sugnayn macnaa waa la cadaabayaa wax wey dembi weyn laguma cadaabaya may eh waa weyn yahay culimmadna kolley tawjiihaad badan bay laftigan kuba leeyihiine kuwooda u badan uune waxaan leeya u daahirsan in arrinkana wax weyn maaha meye waa weynyadan dee waxaaba ah yucadabaani waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiirin ay fii kabiirin waa cinda ictiqaadihima markay ictiqaadkoodiiyo se iyagu ictiqaadineen la eego iyagu ay qabeen waa waxaan fudaydsanayeen sahashanayeen eena iskaba ilaalin jirin ama ay kuba kici jireenoo agtooda wax ku weyn muu ahayn laakiin bala inahu kabiirun dee lakabiirun cinda allahi tacaala ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala waa ku weyn yahay oo waa ku weynyahay wataxsabuuna waayin wahuwa cinda allahi cadiim oo kale bal waa macna macnaa dhowr baa tawjiih laakiin waa laba ugu daahirsan buu taasi mid yahay iyaga marka la eega say qabeene iyagu islahaayeen wax fudud bay moodayeene laakiin ilaahay agtiisa kuma fududo waa kan dee loo cadaabayo bal isaguna oo halkaa min alkabaa'ir oo laftiga inoo soo dhigto waa dembi kabiire ah waa waxaan cadaabka keenay ee waxay agtooda aanu wax weyn ku ahayne weysaashanayeen oo fudaydsanayeen macnaha labaad ee kolley iyadna halkan ay soo qaadaan culimmadu oo ay markaa barhkoodna jasmiyaan macnaha waxa weeye wamaa yucadabaani fii kabiirin macnaha wax weyn oo iyaga mashaqo iyo culays iyo hadday isidhahaan iska dhowra ka fogaada culays iyo mashaqo ku ahaan laha ka dheeraantiisu waxa weeye taas laguma cadaabaye laakiin dee waa waxaan weyno ilaahay agtiisa kuba weyne laakiin iyaga agtood hadday isdhahaan markii kaba dheeraada oo waxa weeyaan iska ilaaliya wax culaysa iyo wax dhibataasi kumay keenteen oo kumay weynaateen waana sida baqawi iyo ibnu daqiiq alciid iyo qolooyin ay iyagu imika raajax yeeleen oo iyagu ay tan bal markaa aqbalo kalena way jiraane waa labada ugu yar daahirsan barhkood dee aada u daahir maaha in la yidhaaho iyagu say qabeen iyo ictiqaadkoodii wax weyn muu ahayn laakiin ilaahay agtiisa waa ku weye may ee ma weyneynoo haddii ay sidhahaan iska dhowra iska ka fogaada iska ilaaliya wax mashaqo uga iman laha taas may jirin kumanaanay cuslaateen laakiin dee xagga dembi ahaana waa kan weyn bal labadaas oo aimada qaarkood ama aimo ay kala leeyihiin ayaa xaggan tawjiihaadka kuwa uguba dhow ah markaasaa rasuulka ilaahi muxuu ihi kaana axadumaa midkood laa yastatiru iskama asturi jirin min bowlih kale laa yastanzihuna lafdi muslim baaba ahaa laa yatawaqa iyo laa yastabri iyo waana alfaado isla macno ahun oo iskama dhowri iskama asturi jirintu waa iskama dhowri jirinoo dee waxa weeye naftiisii waxan iyo dharkiisiiyo kamuu dheerayn jirin waa kaa iska fudaydsanaya hadday ku duulduusho maradiisa ku duusho jirhkiisa ku duusho dan kama gelahayn markaa iskama asturahayn iskama kama durkahayn iskama beriyeelahayn iskama lafti laa yatawaqa iskama ilaalinahayn waa intuba waa alfaaday noo soo arooro waana macno keliya bal midi waa kaas maxalushaahidkuna waa kan wakaana alaakharu ka kalena wuxuu yamshi mid la socda binamiimati namiimo waa isku dir dadka isku diro waa dadkiio hadalkoodii loo kala naqliyo calaa jihati alifsaad waa ifsaad jihad iyo idraar maaha heshiisiin iyo isku soo dhoweyne waa si loo kala diro bal taasoo kale ruux taasuu laba socon jiray xadiidka maxalushahaadku intan weeye oo ruuxii dee kol haddii lagu cadaabay oo cadaab qabri welibana ayn dee riwaayadka xadiidka maa dee axaadiida mee baabka kuba soo aroortay barhkood si waxay qabriyadani cusbaayeen oo aanay dad may ahayn dee intay gaalo ah la yidhaah gaalnimadoodii wuxuu dheer baa loo cadaabayaa malas waayo wixii lagu cadaabayay may cadaabtan qabriga ay kuba muteenoo dad islaamka soo gaadhay baabay ahaayeenoo waayo axaadiida qaarkood say noogaba muuqata ee bal matalan kuba timi goorma xabaalahan laba aasay iyo bal matalan taas oo kale iyabada lafti ah dee waa dad reer bani najaaro jaahiliyadii halaagsamay ahayn koley laftiga oo lafti lagaba xoog badan yahay ama waxa weeyaanunbal waa umuuro ama quburo cusub bay ahaydba dee waxaa lagu cadaabayna kaadiisu iskaba dhowri waayayd waana tan baabka oo markaa haddii cadaabba wixii keenayna waa dembi kabiira una markaa kaadi oon la iska dhowrin la iska ilaalin oo ruuxu ama iyadoon weli hagaag wagu inuu iskaba kaco hadhow dee waxa weeyaan dharkiisi iyo saa jirhkiisi ay ku gaadho ama dulduulkeedii isagoo meel adagba kuba kaajaya aanu dharkiisii iyo maradiisii kaba dhowrin dee waxay keenaysaa cadaabkeedna waxaa meeshaa kaba dhalanaya ruuxa nijaasta maradiisii iyo jirhkiisii ay nijaasaysayeen salaadiisii iyo wixiisna maba ansaxayso haddaba midkood waxaa lagu cadaabay waxay kaadidu aanu iskaba ilaalin jirin ka kalena dee namiimada iyada kitaabuladab bay nooguba iman dee waana kii rasuulka ilaahay yidhi ruuxu qataata ama namaam janno ma galeen uma dacaa rasuulka ilaahay wuxuu dalbay bijariidatin jariida oo wuxuu yihi ii keena laan jariidadna waa laamaha geedka timirta ah marka indee laanta uunee waxaan caleynteeda iyo roonroon iyo waxaa laga dhilo taas baa jariido lagu magacaaba haddaba jariidu yidhi ii keenoo fakasaraha uu jebiyey kisratayni laba gobol buu kaba dhigay fawadaca wuxuu dhigay calaa kulli qabrin qabri kasta oo minhumaa labadii kaba mid ahaa kisratan qidco iyo gobol jab ayuu dhigay oo ku taagay faqiila lahu waxaa lagu yidhi macnaa rasuulka ilaahay baa kuba taagay oo dee mid kastaba xabad ama kisru kuba taagay faqiila lahu waxaa lagu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow lima facalta hada arrinkan maxaad u samaysay oo waa kisradan ama intan qidcadan dee iyo gobolkan kaba mid ahayd jariidkii uu qabrigan ku taagay ayaa la yidhi maxaad san u yeeshood u samaysay qaala wuxuu uhi lacalahu waxaaba uu mudan yahe oon rajaynayaa weeye an yukhafafa in laga fudaydiyo canhumaa cadaabkan maa lam taybasa haddaani engegin aw ilaa an yeebasa ilaa intay ka engegayaan waa inta ay qoyan yihiin in lagaba fudaydiyo taas baan rajaynayaa oo saasaan uba yeel xadiidka horta maxalushaahidku waa laa yastatiru min bowlih waana kaba'irtii oo taasi ay tay taxdiir laysagaba digayo kaadidii in laba fudaydsado ama ruuxa ka dhammaantiisa ay kasoo dhammaanaysa haba noqoto ama dee jidhkii iyo maradiisii oo aanu ruuxu kaba dhowrinba haba noqotee dee cadaabkana waa kaba imanaya mafaasid kalena way kaba ratimaysaa arrinkan dambena kolley janaayisiya buu inoogu soo celin doonaaye rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh horta mar keliya kamay dhicinoo xadiidkan waatan aan hayno xadiid kaleoo qabri keliyaba ahaaye oo intuu jariidadii ama laantii kala gooyey midna xagga madaxa kaga taagay midna xagga lugaha kagaba taagay taasna waa xadiid inoo yimi xadiid kaloo saxiixa muslim ku suganoo xadiida jaabira oo dee barhkood kan uunkaa kala mid dhigeen laakiin kani madiinuha kaasi safar bay ahaayeen n geed timirana may ahayna laba geedoo rasuulka ilaahay intuu midba laan uu qabtay soo raacay mucjiso ahaan oo ilaa isu imanayeeno dabadeedna xaajadiisii markuu gutay kala noqday ayaa waxa weeyaan uu yidhi isagoo labadaa qabri oo kale uu yidhi mid ballaan ka soo gooyo labadii qabri baa deeta mid ballaan laguma taagay oo kaleo taasna waa waaqaco kale iyo qiso kale oo dhacdayoo bal waxaan leenahay waa arrin rasuulka ilaahay mar wax ka badan kaba dhacday taas weeye oo uu arrinkan uu yeelay mid marka waa calaamaadkii nubuwadoo dee maqashintan la maqashiyo cadaabkan iyo inuu ogaaday waxaan laguma cadaabaya sababtan iyo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de waa aclaamtii nubuwada iyo mucjisaadkiisii dadkii kale la socdayba waxay maqlayeen may jirin xagga marka la eega laantan laguma taagayo oo kalena rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waa kan yidhi waxaan rajaynayaa ama laga yaabaa in laga fudaydiyo ilaa intay kaba engegayaan ama ilaa ay ka engegaan lagaba fudaydinayo culimada qaarkood waxay leeyihiin oo halkan ay yidhaaheenba waxa weeye arrinkan waxay ku xambaarnayd uun rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu u duceeyey intaa muddadaas ama dee uu ama u shafaaco qaaday in lagaba fudaydiyo intaa iyagu qoyaankoodu baaqiga yahay ee maha taasi in geedkan qoyan qoyaankan macno ku sugan ama cillo ku sugan oo keenaysa takfiifka iyo fudaydinta ay tahay waa shafaacadii rasuulka ilaahay waa ducadiisii oo dee muddadaa kuma qaydnayd ee maaha laanta qoyani inay macno leedahay aanta engegani aanay lahayn jariidku ama jariidada laanta geedkaa timirtiina inuu leeyahay macno aanu lahayn kuwa kale oo keenaya cadaabkii ruuxii in lagaba fudaydiyo qoleen culimaad saas waa khadaabiya aymo kale qowlkood taasi markaa maxay keenaysaa in laba yidhaaho dee arrinkani waa arrin gaara rasuulka ilaahayna dee markaa ducadiisii iyo shafaacadiisii ahayd isagana loo kashfiyey inagu taa waruma hayne markaa lagama qaadanayo in xabaalaha geed qoyan lagu taago lagama qaadanayo sababta waxa weeyaan inaguma ogin xaaladii bal sababtay haddii laba idhaahoba intaasoo ixtimaal dee cadaab uu kaba yimaadana laakiin arrinkan ah rasuulka ilaah yihi waaba laga fudaydinayaa dee waaba ducadiisii ama shafaacadiisii oo taa lagama qaadanayo kolley waa culimo kala duwan oo khadaabi iyo siay kuba tegeenba dee waxaanay leeyihin rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabadiisa mucdamkoodna taa kumay camal falin bal markaa waa taas allahuma saxaabi ay noo dambeeyay bura-at bnu lxuseyn kitaabka ay ku iman doontaa kitaabuljanaais oo isagu dardaarmay in qabrigiisa lagu taago geedka oo qoyan laguma taago bal taasi waa bacda culamaa ama aimo qowlkood weeye dee waxyaalo kale oo barhkood ay yidhaaheen oo ah geedkan qoyan baaba khaasiyo oo wain min shayin laa yusabixu bixamdihi walow dee shaygu wax kaa camsanba noqonayo intaa uu qoyan yahayna tasbiix iyo waxyaalaha kaba imanaysa marka waaba arrin halkaa ugaba imanaysa oo ah shaygan ama tasbiixda jaanibkan iyo in keenaysa in lagaba fudaydiyo bal taasba lagaba fudaydiyo bacdigoodna way yidhaahan barhkood baa yidhi maya arrinkani khaas wuxuu ku ah rasuulka ilaahay gacantiisii barakaysnayd buu khaas kuba ah bal waxaan leeyahay kolley bal qowlkaa khadaabi iyo oo ah inay taasi ku xambaarnay duco uu rasuulka ilaahay intaa uba duceeya dee alfaadahana oo ilaa inta ay kaba engegeen laga fudaydiya laba arka alfaada intaa ka duwanna ay yimaadeenba oo arrinku uu yahay inay bal maalan taas arrintaas laga yidhaha wax khaasa lagaba dhigo bal qowl dee iskaba daahira ama wajiha weeye intaa wixii dhaafsanna bal saxaabigaa dardaarankiisa iyo markaas baa kolley halkaa kalaamkiisuba imanaya dee culimmada qaarkoodoo iyagu iyagoo kalaam saxaabigana eegaya le waa wax laguba dayan karo macnahan qoyaankan iyo waxyaalahaasna tasbiix iyo waxyaalahaasna iyaga uu laba kacayna way jiraani laakiin bal waxaan leeyahay khadaab iyo keyrkiiba ama aimo waxay leeyihin waa wax khaas ahaa waana arrin inaga inagaba qarsoon waana arrin dee ku xidhanba ducadii rasuulka ilaah iyo shafaacadiisii markaa dadkii kale kulama sinaanayaanoo saa daraaddeed geed qoyan oo lagu taago qabri dee wax intaas in la idhaaho waxbaa qabri kastaba cadaab baa lagaga fudaynaya hadduu cadaabnaa meeshii lama odhanayo arrinkaa khaaska ee keenayana rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee umuuraha isaga kaba dhaceen dadkii kale aan kaba dhacayn taas baabay dee aimada qaarkood ay raajax yeelaan laakiin bal waxaan leeyahay umuuro kale way nooba iman xadiidka waxyaalaha inooguba sugana dee ihbaatu cadaab alqabr iyo digniin laysagaba digayo kaadidii iyo waxyaalaha caynkaasa dee nijaasaadkii kale maro gaadhaya ama thawb gaadhayana kaadidii bay haleelayaano la mid noqonayaanba baabu maa jaa fii qasli bowli wuxuu baabaysan yahay wixii kuba yimi kaadida maydhitaankeeda ku soo arooray waqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam lisaaxibi alqabr rasuulka ilaahay wuxuu yihi ninkii qabriga saaxibkiisa laamtu isagu ku yidhi maaha haddii la idhaha qaala lahu hebel buu waxaa ku yidhi bay noqonaysaaye laamtu bimacnaa can weeye oo qaala wuxuu yihi annabiyu sala allahu calayhi wasalam lisaaxib alqabri canu saaxib alqabri waa qabriga kii kuba jiray waana kaa uu maqlay isagoo qabrigiisa lagu cadaabayo shanigii isagoo xaggiisa ka hadlayo wuxuu yidhi kaana laa yastatiru min bowli oo kaa isagoo ka hadlaya xaggiisa wuxuu yidhi kaadidiisii iskamu asturi jirin walam yadkur ma sheeginoo siwaa bowlinaas dadka kaadidooda mooye wax kale ma sheegin hadalkani waa hadal bukhaari leeyahay oo wuxuu leeyahay imanka kaadida in layskaba maydho shayga waajibay noqonaysaa de haddii ay gaadheen maradii iyo wixii waata aan u tegi doono dee horena waxugaba soo aragnay xataa dhulka hadday gaadho masjidkii iyo wixii lagaba nadiifinayo laga dahirayo bal taasi waa wax inoo imanaysa ee wuxuu leeyahay lafdigan xadiidkee laa yastatiru min bowlihi imanka shaksigan baa isagii loo idaafeeyo waa kaadidiisii baa laba yidhi dee dadka markaas isaga keyrkiiya dadka kalena wax farqigo u dhexeeyaa ma jirto kaadidii dadku la xukum weeye laakiin kaadida dadka inay nijaas tahay haddii layska dhowri waayo cadaabkani kaba imanayo bal taas ay tay in layska ilaaliyaana ay waajibtahay xadiidka waan ka qaadanaynaaye laakiin lafdigani wuxuu leeyahay cumuum ma laha oo lama odhanayo kaadi kasta ama kaadi oo dhan baaba xukumkan leh oo nijaasa oo inay kaadida oo dhami ama abwaash oo dhami ay nijaas tahay xadiidka kama qaadanayno waa bukhaari arrinkiis waayo waxa la sheegay un waa kaadidii dadkaa la sheegay kaadidii dadku waa nijaas ama dee shaksigii guud ahaanba kaadidii dadku waa nijaas hadday xataa kuwoodii yaryaraa yihiin way noo dambaysaay dee iyagaba waa nijaasa takfiifun baa jira ilmihii aan weli cunto cunin bale waxa weeyaan waa inoo dambeeya kaadidii dadku laakiin waxyaalihii kale kaadidoodii maxaa xukunkoodu yahay bukhaari isagu waa tan imaka wili waa kaadidii dadkan wax halkan loo jeeday shaksigan iyo dee dadkii kale laba midka ahna waa isla xukun bay noqonayaan bal wixii laakiin khaasatan hilibkooda la cunaya xayawaankaa sia adhig iyo geel iyo lo-d iyo waxyaalaha xilibkooda la cuno kaadidoodii dee waa waxaa dee uskaga ee layska nadiifinayo horta ruux wuu iskaba nadiifin laakiin nijaas ahaan ma nijaas baa mise maaha isaga wuxuu leeyahay tan xadiidka lagama qaadanayo ina xadiidka xuja uguma sugna oo looma daliishanayo in kaadi oo dhan oo halkan cumuum jira ma jira waa kaadii dadka waxa loo jeeday haddii xataa lafdigani cumuum uu keenayana wuxuu khaas ku yun kaadii dadku khaas kuba yahay ama wixii iyada hilibkooda laba cunayay iyadoo waxyaalo kaleo dee duhrigooda loo daliishanaya kitaabka ay nooguma dambayso dee markaa xujaj kale ay leedahay lafdigan looma daliishanayo inay nijaas yihiin ee waxii loo jeeday wuxuu waa kaadida dadka bal markaa wixii aan hilibkiisa la cunin ee sidiisa dee haddii xataa la gowraco bakti inuu noqonayana kaasi waa la xukumunoo isaga waxa weeyaan waaba nijaas ee kolley khilaafkiiyo culimaduna waana inoo dambeeya laakiin wuxuu leeyahay xoolahan laba cunayo dadkii maaha dee xoolahaas wuxoodu iska nadiifin waa baab kale ee laakiin nijaasnimo xadiidka lagama qaadanayo waana taas ay ma kala duwan ay kuba tagaan inaanay nijaasba ahayn oo iyagu aanay nijaasaynoo taasi hadday maro gaadho amay dee waxyaalahaas waa salaaddii waa la iskaga tukan karaa bay noqon kartaa haddii saaladoodii iyo waxyaalahaasi biyihi ay kaaga dhacaan ma nijaasaynaysa waa daahir baabay noqon kartaa waa umuuro mala dadkaa baadiye aha ee dee dhulka oomana ah kuba noolaa ee dee taasi kolley madhab ay aada uguma baahnaayeen oo u fududaa bay ahayd bo taas ay keentay ma sade khazali oo kale iyo inuu meela idhaaho wadidtu ana madhab shaaficiyi ka madhabi maalikin fi dahaar oo kale waxaan ku tamaniyey madhabka shaafici se madhabka maalik oo kale leh tagayur mooye wax kale waxma nijaasaynaya horta wixii kuba dhacay waxyaalahana kaba dhigaya inay daahirtay inuu sidiisoo kale noqdo marka la eego waa xagga khifada iyo dadka ayn khaasatan xoolaha kuba dhex jira waxyaalihii uba fudaaye laakiin bal jaanibkaas iyo wixii la kala daliishaday way noo dambaysaaye laakiin bukhaari muxuu leeyay xadiidkan looma daliishanayo waxaan kaadidii dadka ahayn kaadidii dadkun baa loo jeeday wainta xadaثna yacquub bnu ibraahima qaala xadaثna ismaaciil bnu ibraahima qaala xadaثanii rawx bnu اlqaasimi qaala xadaثanii cadoo bnu abi maymuunata can anas bni maliki qaala anahu qaal kana nabiyu salى اllah alayh wasalam walyacquub ibnu ibraahim waa nin yacquub ibnu ibraahim ibnu kahiir adawraqi laba yidhaaho waa nin hiqoo tobanka lixda kitaabba ku wada sugan bal lixda imaamba ee kutubta aleba sheekh buu iyo sheekhya sagaalo ay ku kulmaan buu ka mid yahay addawraqi yacquub ibnu ibraahim nin kalea jiro isna kitaabka inooguba suganoo yacquub ibnu ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim aabihii in badan baan soo aragnay imika intaan soo hayna kitaabka awowgii baan ujeedaa sacd ibnu ibraahim ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cafwa markaa waa yacquub ibnu ibraahim ibnu sacd ayaaba la yidhaha waa ninka dabaqo horeeya kani waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweyna waa kuwa lixduba la kulmay bal laba boqol iyo labayo kontonkii buu dhintay oo waa nin mar dambe waa kuwa lixdooduba wax ka wada wariya ama yacquub laba boqol iyo sideetankii sideeddii hijiradu dhinto dee nin la kulmay ma jirta raggan kutubta lixdaa leh laakiin kutubta lixdaaba uu ku wada suganyaho waa siday kaga wariyaanoo markaa ishtibaah ma jiro yacquub ibnu ibraahim ibnu sacd waa ka weyahay yacquub ibnu ibraahim ibnu kathiir addawraqi midi waa atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kitaabkana waa inoogu badnaanayaaba midna waa ninkan aan leenahay sheekhii u wadayay raggan lixdaaba waana ninkan aan haynee dawraqi bal taas wey suu sheekhu inoo faa'ideynaya ismaaciil ibnu ibraahim kana shaqo iskuma laho walaalo maaha kani waa ismaaciil ibnu ibraahim waa ina culayo weeye bal rawx ibnu lqaasimna imika inoogu horeyse waa nin reer tamiim ahoo reer basr ahay oo hiqo ah bukhaari iyo muslim iyo abu daawud iyo nasa iyo ibnu maaja tirmidi baa ka maqan kutubta inta uu riwaayo ku leeyahay bal horta nintaasa weeyo xaafido oo hiqaa oo dadkii siqaaru taabiciinna la mucaasarooday laakiin isagoo atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynaa waxaana sheekhu raximah llahu tacaala halkan inoogu sheegaya kuba faa'iideynaya sharaxa in barhkood rawxan dee ra-du way fadxisan tahay taas weeye barh baa iyagu ruux kuba dabdiye laakiin waa qowl marduuda macnaa rawx bal raggaa hore kutubta ay nooguba sugeen rawx ibnu cubaade iyo rawx ibnulqaasim iyo ra-du way wada fadxisantahay rag mutaakhiriina la arko ruux laba yidhaaho saasabaa hadalkan kolle xaafid buu malaa nadminayay wixii amtaashiya suyuudi oo kale oo bilfatxi rawx ha rawxun saalifun wawaahim man qaala duma rawx bnu lqaasim waa ninkanuu sheegayo macnaa wuxuu leeyahay qoladaa hore mutaqadimiinta rawxa ku jira waa rawxun waa raggaa hore weliba kutubtan riwaayaadka inooguma leh waxaana hadal qalada ah ama waa qaldamay ruuxa yidhi rawx ibnu lqaasim baa ku damdisan damuraho ruux ibnu lqaasim baa ninkan la yidhaha yidhi waa waana hadalkan imanka sharaxa inooguma sugan waa suyuudi alfiyadiisiyo wawaahib man qaala duma rawx bnu lqaasim taas waa wax qalada ee waa rawx ibnu lqaasim sida rawx ibnu cibaadata iyo bal waxa raggaa hore waaba dee rawxun ee rag dambaa la arkaa ruux iyadoo magacooda ama abu ruux iyo waxyaalo saasa lagu arko ama magacyadooda iyo kunyooyinkooda bal haddaba wuxuu yihi markaas can anas ibni malikin qaale kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu idaa tabaraza markuu u baxo lixaajati dee waa dahaba dee ama dahaba ila lbaraas oo meeshii bannaanayd ama meeshii xaajada gudanaya uu tago ataytuhu waxaan ula iman jiray bimaa-in biyo fa yaqsilu bihi maa-i waa ku maydhi jiray macnaa wixii dee kaba yimi oy kaba mid ahayd bowlkiina imaka qaslu bowl buu halkan u dhigtay horena balwaatii aynuu soo maray dee istijadii biyaha kuba istijoonayay marka laakiin lafdigu waa ka acamsanyo dee haddii ay tahay waxa weeyaan istinjadii uu kuba istinjoonaya iyo haddii kaadidii liamrin maa meesheedii ay ugaba durugtay meel kale yar gaadho kumaydhitaankiisa iyo bal waxa weeyaan biyahan aan u keenay buu yaqsilu bihi ay bilbowl waana kaale boolka loo jeedaana waa bowlulinsaan ee boolka kale maka axaadiian inuu nijaasi lagama qaadanayo xadaثna mxamed bn muhanى qaala xadaثna mxamed bn khaazimin qaala xadaثna acmashu can mujaahidi can daawusin can ibni cabaasi qaala anahu qaal xadiidkii imaka aan soo haynay baabkii waxa weeyaan min alkabaa'ir allah yastatira min bowli xadiidkii aan kuba nimi laakiin dee sanadkiibaa waxa weeyaan mujaahid iyo uu inoogu sugnaa ibnu cabaas ee sanadka isbedel baa jira horta marka hore maxamed ibnu khaasimkan waxaa ka badan kitaabka inuu u yimaado abuu mucaawiya waa ninkaa acmash kaba wariya bal raggii axaadiidiisa u yaqaane waana nin indhala buu ahaa abuu mucaawiye magaciisii baa kan maxamed ibnu khaasim khaasimna waa kha ee waana magac keliya markaynu kitaabkeennan aragno bukhaari iyo muslim iyo wax khaasim la yidhaha kanaa jira inta kale suurada ku timaada waa xaazimun xaazim waa badan yahay maxamed ibnu khaazim ama magacan khaazim oo kha ah waa kan baa jira labada saxiix iyo haddaba bal waxa weeyaan waana abu mucaawiyata dariir maxaa isbedelka jira u yahay xadiidka markii hore waxaan soo aragnay mujaahid waxaa ka warinayay mansuur ibnu lmuctamir maxaan u yidhi can mujaahidin can ibni cabaasin imika halkana maxaa yaal acmash baa warinayo muxuu yihi can mujaahidin can daawuusin can ibni cabaasin markaa mujaahid iyo ibnu cabaas daawuus baa ku dhex jira taa horena way kaba maqnayd kolley bukhaari kol hadduu labadaba soo dhigtay labada dariiqba uu tasxiixinaya macnaa kaasna waa saxa kana waa saxun kana waa saxiix kana waa saxiix buu leeyahy marka waxyaalaha caynkaasa ee dee yimaadana kolway cilay noqotaayo ama ka siyaadaday cileeyaan hadday siyaadada cileeyaan waa ka almursal markaas de waxa weeyaan ziyaadada ay cilaynayn almasiid fii muttasil asaniid waa nooc mustalaxa kaba mida oo almasiid fii muttasil asaniid kolla kan imika ruuxu kaba maqan yahay cileeyaano ka kale ku cileeyaanoo taasna mursalulkhafi waatay kaba cabiraan mursalulkhafir iyo almasiid fii muttasil asaniid dee waqtina waa labadaba way tasxiixiyaanoo markaa markay labadaba tasxiixinayaan maxay kuba xambaaran tahay mujaahid ibnu cabaas in badan waa taa aan leenahay waa ku bashuurooba bal waxaa la yidhaha qur-aanka aayad aayad buu dee tafsiirkiisa ugaba qaatayoo waata la yidhaha haddii u tafsiir xagga mujaahidkaaga yimaado manaa ku fara adeyg uma baahni cid kaloo kuba sheegto waayo ibnu cabaas buu ka qaatay guud ahaanba qur-aankao dhan waa saaxibkiisii laasimay laakiin daawusna waa saaxibkii ibnu cabaasun marka maxay tahay uun inuu dee mujaahid markii hore daawus xadiidka kaba maqlay ibnu cabaas uu ugaba wariyey deedna waaba ibnu cabaasna sheekhiisiiyo dib uu laba kulmayoo xadiidkii markii hore waasidada kaga warinayay ayuu taas ugaba qaatay bal markaa waxaan leeyahay labadii dariiqba imika waxaan filaya muslim kan dambubaa kuba sugane labada dariiqba waa kan oo waa laba dariiqoo inoo saxiixa weeye acmash can mujaahid can daawuus iyo mansuur can mujaahid can ibni cabaas oo daawuus la gooyo qaala wuxuu uhi mara nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa soo maray biqabrayni faqaala inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin lafdigan waa kan halkan nooguba sugan waana muslimna waxaan filayaa lafdigan unbaaba kuba sugan laakiin waa taa balaa waataynu soo maray inahu lakabiiruna kitaabka meelay kuba dambaysaa baan idhi macnuhuna waa maxay meye waa weyn yahay xagga weynidaa hore ma weynadaas waa taa tawjiihaadkii culimaduna aynu xadiidkii hore kuba soo sharaxnay inahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiirin ama axadumaa fakaana laa yastatiru min albowli wa ama alaakharu lafdigan albowl waxaa weeyaan dee waxaaba la odhan kara waaba kaadi waa lafdi caama ashan markaan aliftii laamta jinsiya kaba dhigno kaadi dhammaanteeda laakiin bukhaari hadal buu horreysiiyo macnaa lafdigii markii xadiidkii hore aan kuba soo maray min bowlihi damiirkun way ashani ka bedel tahay markaa kaadida dadkun baa loo jeedaya kaadida kale maka halkan lagama hadlin markaa looma daliishanayo kaadidii kale ama cumuum kaadidii aimada qaarkoodna uba daliishado waynoo damaysta sia ibnu khuseymeya dad way u daliishadeenbe waa mal aakharu ka kale fakaana yamshi binamiimati uma akhada jariidatan radbatan way qoyanayd imikayna fashaqahaa nisfayni laba u kala dilaaciye u kala jabiyay diidna waa san u kala dilaaciye fakarasa wuxuu ku taagay fii kulli qabrin waaxidatan qaaluu oo weliba xagga madaxuu kaga taagay qaalu wuxu uhi ya rasuul allah lima facalta hada qaala lacalahu yukhafafu canhuma maa lam yaybasaa qaala bnu musana ina musana wuxuu yihi waa maxamedkiie waxadaanaa wakiicun qaala xadaana acmashu qaala samictu mujaahidan milahu adigu acmash baa markii hore eg xadaana alacmashu can mujaahidin waa riwaayada moxamed ibnu khaasim moxamed ibnu musana ka maqlay maxaa kaloo moxamed ibnu musana yidhi xadiidka wakiic baan ka maqlay wakiicoo acmash ka wariyo maxaa riwaayadiisa kuba sugnayd riwaayada wakiic halkii can mujaahidin samictu mujaahidan milahuna waa xadiidkii horo kollay faa'iiday keenaysana acmash waa nin tadliis lagu yaqaano ama waa nin mudalisa halkana maxaa inooguba sugan waa tasriix bisamaac wey waa kan caddeeyey inuu kaba maqlay cidi inaanay udhaxayn isaga toos ugaba maqlay baabu tarki nabiyi sala allahu alayh wasalam wannaasi alacraabiya xataa faraqa min bowli fi lmasjidi wuxuu u baabaysanyahay baabu tarki nabiyi bal baabu bayaani tarki nabiyi sala allahu calayh wasalam wuxuu u baabaysanyahay caddayntii la caddaynayay ka taggii rasuulka ilaahay kaba tegay iyo wanaasi iyo dadkuba alacrabiya ninkii reer miyiga ahaa ee masjidka kuba kaajay ayay faraha ka qaadeen ay daayeen kaadidiisa si u dhammaysto xataa faraqa ilaa uu ka faaruqay min bowlihi fi lmasjidi kaadidii uu masjidka dhexdiisa kuba kaajaya aan laguma kicin lagama kicin oo kaadidii laguma goyne waa la daayay ilaa intuu dhammaysanayay dee rasuulka ilaahi baana taa amray bartaas buu baabkeedii yahay xadaثna muسى بن ismاعيiل qال xadaثna hmam qال أخbarna isxاaq can aنس bni malik an النabiya slى الlaه عalيه وasلم ra'ى carabiya xadiid koley duruq kalena inoo soo socoto kani waa xadiid anas ee xadiid abu hureyrana waa inoo soo socdaa haddana xadiidkan anas buu dariiq kale uu leeyahay buu inoo soo celin doonaa biidn اllahi tacaala waana xadiidkii koley dee shahiirka aya idinkuba wada garanayseenba weeye hamaamkaasna waa hamaam ibnu yaxya isxaaqana waa isxaaq ibnu cabdillahi bni abi dalxa oo aynu habeena dhoweydba soo haynay anasna waa adeerka ahaa haddaba wuxuu ihi ana nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam ra-a wuxuu arkay acraabiya nin reer miyiya kaasoo yabuulu kaajaya fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ku kaajaya faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi dacuuhu daaya faraa ka qaada kollay daayadan dee rasuulka ilaahay markii hore hadalkan kumuu bilaabinuune markii uu isagu fadhiisto kaadidii dee masjidka dhexdiisii uun la fadhiistay ayay dadkii ku kaceen way sajriyeen way la hadleen way ku qayliyeen intuba alfaadaha xadiidka inooguba wada timi badha way inoo dambeeyaan markaasaa dadkii doonayey dee arrinkan inay ka nahiyaan munkarkan uu samaynayo oy kaba sajriyaan ee ku qayliye bal kuba kacay ayuu rasuulku yidhi iska daaya faraha ka qaada xataa idaa faraqa markii uu faaruqay ee uu dhammaystay kaadidiisii dhammaystay ayuu dacaa dalbay bimaa-in rasuulka ilaahay baa dalbaya biyo in la keeno fa sabahu calayhi waa ku shubay meeshii kaadida ee uu ku kaajay ayuunbuu biyihii kuba shubay macnaha sabahuna dee waa amara bisabi maha rasuulka ilahay intuu qaaday inuu isaga kuba shubay way noo dambaysaaye wuxuu amray in laguba shubo bal waxaa saxiixa muslim kuba sugnaa markii uu dhammaystay dabadeed ee biyihiina san uu tanna amray inuu ninkii ku yidhi ina hadihi lmasaajida laa tasluxu lishay masaajidani uma suubato wax kaadidan iyo wasakdan kaba mide inamaa hiya lidikri illaahi wasalaati wa qira'ati lqur'aan bal xadiidku laba dariiq baa inoo dameeyo mid abu hureyre xadiidkiiya midna kan anasuu yahay marka waan israacinaynaa bal markaa tani maxay ahayd way daayeen dadki rasuulka ilaahay baana yidhi daaya dee arrinkuna waxa weeyaan tan loo yidhina oo rasuulka ilaahay uu yidhi iska daaya ha dhammaystee wixii mafsadadii way bilaabantay kaadidii kolley waa kanoo way kuba dhacday masjidkii haddii markii loo diido la kiciyana dee waxa weeye mid baa hadduu la kaco iyadoo kaba da-aysana jidhkiisi iyo maradiisiina way gaadh layd inaan waxa weeye masjidkiina meelo kale ayaabay sii gaadh laydoo waxaa sii badnaan laha mafsadadiibaa sii kordhi lahaydba weeye haddii dee uu isku isku gooyana waxaa dhici kar lahayd in darar iyo dhibi ay ugaba timaado kaadidaas rasuulka ilaahay baa markaa laba mafsadaa meeshii timi oo gudboonaatay ee labada mafsado tii yarayd ayaa rasuulka ilaahay meeshii kaba saaray oo waxaweeye si baltaweyn un looga badbaado labada mafsado taweyn loogaba badbaado macnaha tii yarayd baa rasuulka ilaahay uu noqday ixtimaalkeediiyo dee uu amray in la daayo oo la qaato ama dee taas si dee tan weyn un looga badbaado waa dee taas ama haddii laba maslaxa jaanibkeed aan ka egnana labada maslaxa tii weydee taxsiilkeed ayuu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calaa amre waana inoo soo socdaan ooba kuwan baabu sabilmaai cala albowli fi lmasjidi shubitaankii kaadii laguma biyaha laguma shubaye kaadida masjidka dhexdiisa laguma kaajo de haddii meel kaleo dhulkii ka mid oo la nadiifinayo laguma kaajona waa taas xukumkuya taas buu baabkeediyaa xadaثna abulymani qaal akhbarana شhucayb can الزhriyi qaal akhbaranii cubaydالlahi bn cabdالlahi bn cutbata ibni mascuudi ana aba hurayrata qaala ama carabiyu nin reer miyaa kacay fabaala fi lmasjidi masjidku kukaaja waa nin reer miyo dee aan waxaan ogon barhkood baa oo dulkhuwaysarat alyamani ama tamiimi oo hadduu kaas yahay waa xurquus ninkii la odhanayay waa ninkii markii dambana madaxdii khawaarijtaba noqday hadduu kaa yahay oo ninkaa qallafsan baabuu iskaba ahaa bal adigu nin reer miyuu ahaa waxaana tirmidi iyo qolooyin agtooda kuba soo arooray ninkaasi markaa inuu tukaday salaad uu yidhi allahuma arxamnii wa muxamada walaa tarxam macana axada waa marka hore salaad buu tukaday tuhi ilaahu aniyo muxamed noo naxariiso cid kaleba ha u naxariisan markaasaa rasuulka ilahi uhi laqad taxajarta waasican hadalkaas markuu ka dhacay dabadeed isaguba dee waa markaas arrinkii jahaaladiisiiyo taa ayuunbuu haddana kacay oo masjidka dhinaciisii ama halkii dee gudihii oo halkii aan kaba dheerayne masjidka ma weyne ayuu kaadi laba fadhiistay bal taas baa naxaalkiis taas bua haddaba markaa qaama carabiyun fabaala fi lmasjidi fatanaawalahu nnaasu tanaawalahu wa tanaawaluuhu billisaan weeye maha gacma ubay ula tegeen ma aha riwaayo fasaaxuu bihi baa kuba sugnayd mahmah inay yidhaaheen baaba saxiixa muslim kuba sugan adigu waa lagu qayliyo dadkii ayaa carabkoodiiyo ayay dee matalan ninkii isagii carabkiisiibay tanaawalahu nnaasu ay naaluhu bialsinatim weeye carabkoodii bay ku asiibeen oo waa iyagoo qayliyey ku dhawaaqay ka daa joogka waxyaala ka kac waxyaala yidhi faqaala lahum nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilahi baa hi dacuuh iska daaya wahariiquu shuba calaa bowlihi kaadidiisan korke sajlan wadaan min maai biya sajlaguna waa dalwiga weliba ka weyn markay biyo kuba jiraan weeye oo maa iska biyaanunbay noqon aw danuuban min baa waa shaki ama waaba dee taas ee danuubka iyo sajligu wax keliya ku wada fasireenoo waa dalwigu markaa uu biyo kaba buuxaa ma biyo ay ku jiraan ayaa labada yidhaa ama hadduu madho yahay dalwi baa lagu magacaabaa haddaba danuub biyo ah kuba shuba fa inamaa bucithum waa laydin diray muyasiriina xaalatiin kuwa wax fudaydinaya walam tubcahuu laydinma dirin mucasiriina xaalatiin kuwa wax adkaynaya oo macnaa rasuulka ilaahay iyagiibuu bacigii u tiiriyo waa laydin diray buu yidhi baciguna waa dee rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyna umuurahan ahaa taysiirka iyo cadama tacsirkiila laba soo diray laakiin dadka iyagina maxay joogaan saxaabadii ummadiisii waa fii maqaami tabliiqi canhu hadday tahay xuduurkiisa iyo marka uu kaba maqan yahayba dee iyagaa dadkii wax kaba gaadhsiinaya risaaladiisi iyagaa dadkii usii gudbinaya markaa kol haddii ay noqdeen dee xaaladoodu taa tahay rasuulka ilaahay ay markaa naa'ibiin ay kaba yihiin ay isaga xaggiisa wax kaba gaadhsiinayaan isagu kii diriya iyaga uu ahaa ayaabay noqdeen dee inuu rasuulka ilaahay kaba dhigay in iyaga lala diray tan inay taysiirkaa laba yimaadaan oonay tacsiir laba iman rasuulka ilaahayna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dadkii uu jihaadka kala duwan uba dirayay waa kan tan u amri jiray yasiru walaa tucasiru taas baabuu odhan jiray haddaba fa inamaa bicuhum muyasiriina walam tubcau mucasiriin bal xadiidka saddexaadna waa kan xadaثna cbdاn qال أخbarna cbdاللahi qال أخbarna yaحya بن سacيidi qال samictu أنس بna maliki can النabiyi slى الlaه عalيه وasلم kolay aniga sida ii taallaa kollay nusqooyin kalenaba taallaa xadiidkani baabka horuu kaba mid yahay waana xadiidkii marka dhoweyd aan kaba soo baxnay xadiidkii anas imika xadiid abu hurayre ayaan haynay markaa baab kale ayuu dhigtay oonuu tarjamo uba dhiga may waxa weeyaan may baabba aniga tarjamaba ii taalla baabka xadiidkuna waa xadiidkan anasun baan u soo celin doonaa bal markaas weeye ee xadiidkan hore ee maka aan sanadkan aanu matigiisii noo dhigani baabkii horuu kaba mid yahay baabkan labaadna walow xadiidka naftiisii yahay oo dee sanadkaa lahaa iyo matnigaa lahaa imaka uu inoo keeni doono sanad kale haba yeesho sheekha kuba soo naqliye laakiin dee baabba uba dhigtay waana sida dee nusqooyinka qaarkood kitaabka kuba sugan oo kan baabun yuhariiqu wuu shubaya almaa biyaha cala lbowli kaadidii oo haddii meel laguba kaajo si meeshii loogu nadiifiyo biyihii biyaa lagu dul shubaya yuhariiquna waa ficlan maalmo dhoweydna aan kaba soo hadaynay oo haada inaan fadxino yuhariiqu nidhaahno isagoo dee aada markaas wax naadiro afcaasha kale aanaysaa kuba imanoo nila wadaagsana yuhriiqu in laba yidhaaho labadaba waay soo naqliyaan marka muxuu yidhi waxadaanaa khaalidun kolley ruwaadda bukhaarina wowdan iskuma waafaqsana barhkood waxadaanaayo dee sanadkii hore xadaanaa cabdaan buu ku cadfan yahay waxadaanaa cabdaanu bal haddaan baabka meesha ka saarno waxadaanaa khaalidun barhna wowdan iyagu ma ma yimaadaan oo sadee riwaayada kariimo kale xadaanaa khaalid si dee inoo badnayd markuu baab bilaabay axaadiida habkii inooguba bilaabmi jireen qaala waxadaanaa sulaymaan xadaanaa waxadaanaa sulaymaanu can yaxya oo khaalid baa yidhi waxadaanaa sulaymaanu can yaxya ibni saciidin qaala yaxya ibnu saciid alansaari weeye yaxya alqadaan sooma gaadhin imaka waxa anas ibni maalike qaala samictu anas ibna maalikin qaala jaa caraabiyu nin reer miyaa yimo fabaala wuxuu ku kaajay fii daa'ifati lmasiih masjidka naaxiyadiisi fazajarahu nnaasu dadkiibaa zajriyey way ku qayriyeen weeye fanahaahum nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa iyagii kaba nahiyey arrinkaas waayo dee waa taan sababta uga nahiyena waa tan marka dhoweyd soo sheegnay falamaa qadaa oo dee kaadida masjidka lagu kaajaa waa mafsado ee laakiin kicin la kiciyo markaasoo kaadidiisii uu laba kaconaa mafsadadii unbaa sii kordhi layd oo mafsado ka weyn baa iman layd bal markaa irtikaaba akhaf ilmafsadatayn waxa weye ayaabay markaa baabkeed noqon falamaa qadaa bowlahu kaadidiisii markuu dhammaysto amara nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi amray bidanuubin wadaan min maa-in fa uhriiqa caleyhi ama fa uhriiqa caleyhi bowlkii iyo kaadidii baa lagu shubay kolley baabkuu inoo dhammaadee maa dee axaadiidii imaka wada socotay way inooba dhammaadeen mid weeyaanoo dee arrinkaa hore oo ah dafcu acdami almafsadatayn ama taxsiilu acdami almaslaxatayn inta way nooguba sugantahy siaan rasuulkii ilaahay yeelay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh rasuulkii ilaahay dee rifqigiisii iyo ludfigiisii iyo deebacsanidii ama naxariistiisii badnayd iyo jaanibkaas ruuxa jaahilka uu dhimrinayay wuxu fudaydinayey si fiican oo debcisanna uu wuxugu sheegayeyna kolle xadiidka iyo duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa way nooguba sugan yihin muu canaanan rasuulka ilaahay ma dagaalin dadkiina waa kaa kaba joojiyey markii dambena hadalka aynu saxiixa muslimka la soo naqlinay ayaabu kuba yidhi isagii oo waxa weeyaan baltaasuu kuba yidhi ninkuna dee ninka acraabiga iska jaahilkan wax garanayn ayuuba aha arrinta kale muhimkae xadiidka inooguba sugani waxa weeyaan marka nijaas la suulinayo dee waxaa lagu suuliyaa waa biyo oo halkan rasuulka ilaahay inay engegto meesha oo dabayshu ay engejiso ama cadceedu ay engejiso lamuu sugin ee waa tan biyo markiiba laguba shubay haddii meesha dhulkaoo kale engegaa ay engegaysa dabayshu ay engejinayso ama cadceedu ay engejinayso lagu kaaftoomayo dee waa kanoo biyahan iyo waxyaalahan loomaba degdegeen bal taasba weeye kolleyna dee waa bacd culamaa way qabaan engegaas ay bal maalan taas xadiid hore oo aynu xaggii ayga iyo kiraabta iyo masjidka soo gelitaankiisa iyo waxyaalahaasna abu daa-uud oo kaliya waa u daliishadaaye bal waa kan rasuulka ilaahi taasuuguba maydhan arrinta kale xadiidka inooguma suganna waa tan halkan xadiidka qusaalatu najaasa inay waxawey alwaaqacata cala ardi daahira qusaale waxaa la yidhaha marka waxaan la maydhay najaasi lagu maydha waxaan kaba baxaya biyihii laguma maydhay waa biyahan dareeraya marka meeshii laguma shuba dee wixii dhulku cabay mooye kolley biyii haddana meel kaley gaadhine waa baalidilan baa lagu shubay oo kaadidii aada ugaba badan meeshan ay gaadheen kolley kaadidiiy wixii dee lagu shubay marka ayaab waa qusaaladii najaasada marka waxay tahay haddii wax nijaasa la maydhayo oo ama maraba haba noqoto ama waxa weeyaan san oo kale dhulkii haba noqotay waxaa qusaalada ee kaba baxayoo kale dee waxa weeyaan iyagii daahir bay noqonayaan markaa nijaas maba noqonayaan kale shaaficiyada agteedna khaasatan maradii waxyaalahaas oo kale ama halkan oo kale ee shuruudo yar bay dhigtaan oo ah nijaas markaa qusaaladu haddii aanay midabkeedu isbedelin oo wax taqayuray may noqon ama dee lownkeedii ama riixeedii oo kale intaasoo kale adiguba maalan iyadiiyo meeraas kolkol ay waxay kuba daraan wasnigeed iyo waxyaalahaasi aanay ziyaadin oo kale iyadna aanay isbedelin markaas bay daahir noqonaysaa laakiin haddii isbedel iyo waxyaalahaas yimaadaan dee waxaabay kuba tariyaan inay nijaasba tahay bal waxa weeyaan qusaaladu inay daahir tahay halkan oo kale biyi waa laguma shubay haddii maradii imika nijaastii lagaba maydhayo dee qoyaankeedan iyo waxyaalahaas ay qoyday halkii lagaba maydhay iyo tahay iyadoo laba maroojinba kol haddii biyada la yidhaah way daahireen meeshii laguma shubo kolley iyadna qusaaladaa ama qoyaankan hadhayo daahirkaas iyo umuurahaasunbay adigu noqonaysaa la daahirkaa dee inaan loo baahnayn haddii dhul oo kale saa u nijaasoodo horta ciidan saree nijaasayd in la qaado taasna xadiidka waynooguma suganta rasuulka ilaahay muu amrin in dhulkii inta la qodo intan saree nijaasowday ciidan layskaba daadiyo marka dambana biyaa laguma shubee biyo ku shuba umudho bal taasna in lagu kaaftoomayo xadiidka waynooguma suganta baabu bowli sibyaani caruurta yaryar kaadidooda xukumkeedii buu baabkiisi yahay xadaثna cabdالlahi bn yuusuf qaal akhbarana malik can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa um اlmuؤminiina anaha qaalat utiya rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waxaa loola yimi oo loo keenay bisabiyin elmayar inan buu aha fabaala calaa thawbihi maradiisiibuu ku kaajay oo rasuulka ilaahay baa dhabta ku hayo markaa maradiibuu kuma kaajay fadacaa bimaa-in biyo ayuu dalbay biyo ii keenu yidhoo fa atbacahu maa ii waa raaciyey oo meel bowlkii iyahu ama dee maa ii iyahu bowlkiibuu raaciyay ujeedadu meeshii kaadidu gaadhay unbuu biyo saa ugu shubay muu maydhin maradii iskama saarin lama maroojin ee biyuunbuu saa u raaciyey intaas baa deeta ugu filaatay dahaaradii ama dahiritaankii markaasi waa xadiid xadiid kalena waa kan xadaثna cabdالlahi بn yuسف qaal akhbarana malik can ibni shahabi can cubaydالlahi bni cabdالlahi bni cutbata can umi qays binti mxsani anha atat um qays binti mxsan waa saxaabigii cukaasho walaashi waana dadkii hore usoo hijrooday bay kaba mid tahay annaha atat way la timi bibnin inan laha iyada u sugnaadoo sagiirin yaraay oo lam yakul aan cunin aلطacaama ilىa rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ayay ula timi kollay bukhaariyo muslim iyo xadiidkan iyo xadiid kaloo inoo dambeeya ku leeday labada xadiidba qiso inan ay dhashay balka oy rasuulka ilaahay uba keentay qisadiisa ayaa kuba sugnayd labada xadiidba mid waa kan midna waa inoo dambeeya kitaaba abwaabta dembiga xaasu kuba keeni doona inankaas haddaba inan yar buu haayo weli waqtigii uu cuntada cunayay ma gaadhin cana caana un weeye waxaan isagii u ah ee wax uu kuba noolyahay oo ama cunto kaasunbaa uba ah laakiin wax cuntaa muu cunin kolley halkan dee caruurta yaryar oo dee waqtigii rasuulka ilaahay intuu timiriya u calaaliya dhanxalaga loogu dhadhajin jirayoo muudkaasi uu gelaya taasi iyadu wax bedelaysa taas maaha haddii dawa ahaan malab iyo loo leefsiiye oo kale ama wax dee carabka loo saaroo loo leefsiiye iyaduna xukumkan ma bedelaysa cunto uu qaato cuntanimo u qaatay may jirin weeye laakiin umuuraha caynkaasi xukumkan aan hayno wax taahiir iyo waxraada kuma yeelanayaan faajlasa wuu fadhiisiiyey rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam fii xajrihi ama xijrihi dhabtiisii ku fadhiisiiyey fabaala calaa thawbih ilmihii yaraa ee ay ummu qays dhashay ee uba keentay ayaa rasuulka ilaahay maradiisii kuba kaajay fadacaa wuxuu dalbay bimaa-in biyo fanadaxahu meeshiibuu ku daadiyey weeye macnaa sabahun weeye biyuusa riwaayadaa hore kuba shubay walam yaqsilhu muu maydhin rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal kolley baabkii labadan xadiid buu inoo dhigtay labada xadiid ee uu inoo dhigtayna waxaa inooguba sugan uun rasuulka ilaahay ilmo yar oo loo keenay oo inan baanu ahaaye markii uu kuba kaajay inuu ku kaaftoomay un biyosaa meeshii uguba shubay lafdiga nadaxahuna bimacnaa sabahu baan leenahay waa ku shubay un sida lafdigii hore riwaayo iyada muslimoo iyada halkan dhacday oo markaas ahayd farashahu waa ku rusheeyey rasuulka ilaahay kolley rashiga iyo madxigani waxba isma anfeeyaanoo marka hore dee teexteexin biyo uu ku teexteexiye bay ahayd markii dambena biyihii waa kaa kuba shubay meeshii oo maaha uun in lagu kaaftoomayo niqaad iyo teexteexin lagu teexteexiyo dhici karto ay meelo in kaadidii aanay biyuba gaadhin laakiin waa biyo iyadoon waxba loo baahan in maradii la maydho la maroojiyo biyo saa loogu yar shubo uunoo taas baa adigu laguma kaaftoomayo bal taas baa iyada kolley riwaayaadka rashi iyo madxiyanu macnaha inoo keenayaan taas weeye amaa walam yaqsildan dee qasligu marka wax la maydhayo dee gacantii wixii laguma wixii laba maroojiyo iyo taas habkii wax loo maydhi jiray muu maydhine biyo saa ugu shubay un ayuunbu uguma kaaftoomay weye bukhaari raximah llahu tacaala intan wax ka badan kitaabkiisa kumuu warin markaa waana inan yar inuu ahaa baana inooguba suganoo waqti cuntada uu cuno aan gaadhin uun axaadiid baana timin sheekhu aanu warinoo bal maalan dee inay halkan kama qaadanay inankan uunyo mooye inantii maxaa lagaba yeelayaa taasi halkan inoogumaba sugna laakiin axaadiid bukhaari aanu kuba sugnayn shardigiisana aan gaadhsiisnayn ayaa waxay ku yimaadeen tafriqo ilmihii yaraa ama inantiiyo inankii yaraa in weli cunto cunin la kala farqiyo oo ah inantiina in dee kaadideedii la maydhayo sida dadka kaleba kaadidooda loo maydho inankiina laguma kaaftoomaya rashigan ama nadxigan ama biyosaa loo raaciyo laguma kaaftoomayo kolley xagga marka la eego farqinta waxaa uba dhexeeya dee axaadiid baa inoo timi barhkood ay inoo sugan yihin oo ay tahay in waxa weeyaan dee waxa weya la kala farqinayo martaas oo farqigani way nooguma yimaadeen kitaabkeennana waa wax ka siyaadsanoo de waa wax axaadiisii kale aan kaba qaadanayne xagga marka la eego cillada oo kale dee aqwaasha culimada khilaafkooda barh le waa isku mid iyo barh farqintan kuma kala tegaya barh labadaba waa la wada maydhayaa way jiraane laakiin dee qowlkooda raajixa nusuusna ay keenayso waa in la kala farqiyo xagga farqinta oo kale xadiisadsanay uguba yimaadeen culimmada qaarkood baa marka la eego dee barhkood waxyaalahay ku cileeyeen waa wax iska fog bay noqonaysaaye waxay cillo ugaba dhigeen arrintan iyadoo shareecadana la ogyahay wixii mashaqa ay kuba sugantahay inay shareecadu fudaydiso had iyo goor waxa badanba inanka markay noqoto dadku ama raggiya inay had iyo goor qaadqaadaan inantiina laakiin taasoo kale arrinku maaha had iyo goor markay tani badnaatay qaadkiisa iyo taasii ay badnaatay dee kaadidii markastana ay kaba dhacayso ayaa laysu ruqseeyey inay kaadidu waa nijaasun ruuxa weyn iyo ruuxa yarba waa nijaasune arrinkan mashaqadan aan la yskaba dhowri karayne iskaba badan daraaddeed ayaa waxaa laysugu ruqseeyey in la fudaydiyo oo dee biyo intaas laguba shubo un laguma kaaftoomo bal waxaa weeyaan waxyaalihii ay kuba cileeyeen ama waxa ugu xooga badani taas weeyey tacliil kaba dhigeen bal waxa la arkaana dee imakaas waqtiyadeena damba labaydha barhkood inay labadan kaadiyood khaasiyadoodu ama dee say usoo baxayaan ha noqoto ama dabiicadan dadka oo dee waxa weeyaan kolley kala duwan haba noqoto unso ahaan iyo dakar ahaane inay khaasiya ay law kala farqiyaba waqtiyadan waxyaalo saasa laba baadhbaadho dambi ahaanayana taasna waaba suurtagale laakiin dee nusuustaasi inooguba yimaadeen oo aan tan qaadanayna weeye khilaafka ahlucilmiguna waa taaan sooba sheegnay wey xagga markaasin fudaydinta la fudaydiya lagama qaadanayo waxaana inaanay nijaas ahayn ee nijaasta waa halkeed eh laakiin sidii loo dahiri lahaa unbaa la fudaydiyey taasunbaa xadiidku noqonaya ama bacd alculamaa waa ibnu cabdilbar iyo ibnu badaal iyo qolooyin kaloo shaafici iyo axmed iyo kaba soo naqliya bal waxa weeyaan inay daahir tahay bowlka sabigu uu daahir yahay iyagoo axaadiisan eegaya kolley aimadii madhabkaas uga aqoonta badnayd kamay soo naqlin oo waa aimada maalikiyada barhkood u tiiriyeen waa saa ibnu cabdilbar iyo ibnu badaal iyo shaaficiyo inuu leeyahy iyo axmed iyo inay leeyihiinba waaba daahir bowlkan sabigu kol haddii tan laguma kaaftoomay laakiin dee se aimadii madhabku ay leeyihin may arrinkaas labada imaam midna lagama garanayo nijaasti way jirtaa ee fudaydintaasunbaa jirta waxaa la arkaana xikmadaan soo sheegnay inay wax kaba jiraanun laakiin taas haddii goor arrin muhimana sheekhu raximah llahu tacala halkan uu dhiganayaayo cibaaru dhigtay wa asxaabu saaxibi lmadhabi aclamu bimuraadi min hayrihim waana arrin aada u muhimo markaad madhab wax ka soo naqlinayso ama imaam madhabeed wax loo tiirinayo in madhabkiisa ama kutubtii madhabkiisa iyo aimadii madhabkiisu waxay qoreen laga soo naqliyo weeye qolooyin kale waxay sheegeen ama kutubtaa khilaafka dhigta kolkol oon aada u daqiiq ahayn waxyaalaha laba sheegay in lagaba soo naqliyo wey waayo in maaha waayo in badan baa kolkol ay dhacdaa oo taasna laguma kaftoomo madhab baa wax loo tirinaya saasaa reer heeb la qaba ama madhabtaasi qabtaa ay noqonayso nin madhab kale laana qowlkii soo naqlinaya marka madhabkiisii la eegana qowl madhabkaaba macruuf ku amaaha marka haddii aad wax naqlinayso madhab wax ka soo naqlinayso kutubtooda ka naqli laakiin cid kale iyo kutub kale ama kutubta khilaafka in badan wax in loo naqliyo xagga casigiyo taasi wax haboon maaho waayo kolkol baa lagu dhacaa tan oo kale oo qowl aan madhabkiiba lagu garanayn ama aimadii madhabku aanay garanayn ayaa kolkol loo nisbeeya khadauna wuxuu ka imanayaa cid aan madhabkii diraayo badan u lahayn ayaa laga yaabaa qowlkii inay saasun ugu nisbayso markaas imaamkii madhabka uga nisbayso oo dee masaladan baaba kaba mida baabulbowli qaa'ima waqaacida wallah subxaana watacaala aclam سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم